ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xarigga ka jaray xarunta daryeelka dhaawacyada iyo xaaladaha deg dega ah oo lagu kordhiyay isbitaalka madiina ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisa hirgelisay xarumo badan oo ay ka mid tihiin xarunta keedka dhiigga oo markii ugu horreysay dib loo howlgeliyey iyadoo lagu sameeyay dayactir dhammaystiran xarunta gurmadka xaaladaha deg dega ah iyo dhismayaasha xarumaha kala duwan ee caafimaadka wuxuu adkeeyey in ay ka go-an tahay dhammaystirka dhismaha iyo qalabeynta isbitaalka xoogga dalka iyo kuliyadda jaalasiyaad mar haddii ay maantaba ayaynu halkaan joogno sidana aan u soo ceshanay weliba aan casriyeynay aan ka hormarinay sida la sheegay bariga africa oo dhan in ay gurmadkeenna deg deg ah iyo xarunteenu ay ka horumarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii socno isbitaalkeena dhiigga qalabka yaalla waxaa laygu la ii sheegay inaysan oolin ayadana bariga africa oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaya runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo waxoo bilo ka hor aan nimid ayada oo aan warehouse-kii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn maanta uu inoo shaqaynaya waxaan nimid isagoo bangigeena diiga usan shaqaynayn maanta waan shaqaynaya waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aada wada og tihiin maantana halkan aynu maraynaa keliya dhaqista oo aada ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta isagana xarumo waaweyn oo casri ah ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo dadkeena intaba ilaahay subxaana watacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay noogu xaqiijiyay shacabka soomaaliyeedna waxaa la gudboon haddii ay arkeen guddiga noocaani sida ay u shaqeeyeen haddii ay arkeen waxa ay keeneen haddii ay arkeen sida cad ee hufnaanta leh ay wixii u maamuleen inay ciddii waxbaxsanaysay sadaqaysanaysay khayrka rabtay inay ku baxsato meeshan meesha ugu fiican inay tahay ee wax lagu baxsado marka inay ku bixiyaan xoolahooda meeshaan oo kale ayaan ugu baaqay xaruntan oo lagu dhisay dhaqaalihii shacabka soomaaliyeed ugu gurmadeen musiibadii qaraxii sooballabo ayaa ka kooban qaybta bukaanka lagu daryeelo qaybta dhalmada iyo qaybta xaaladaha deg dega ah ee lagu daaweeyo dhaawacyada culus waxayna qayb weyn ka noqon doontaa gurmadka xaaladaha deg dega ah xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa u mahad celiyey guddiga gurmad qaran siday u maareeyeen dhaqaalihii shacabka soomaaliyeed isugu gurmadeen isagoo tilmaamay in xaruntan qayb weyn ka qaadan doonto daaweynta iyo daryeelka ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed